jangwanow maalintii khamiista ayaan ku war helnay in dad ganacsi ku lahaa magaalada ankara oo soomaali ah iyo dad kaloo badan oo ajaanibta kala aba la xidhxidhay oo la geeyey xarunta weyn ee booliiska ee headquarterska ee ankara waxaana dacweeyey xaafadan ay degan yihiin booliiska qaabilsan baa magaaladu waa xaafado xaafadaasaa dacweeyey qoladaasi way haysay keliya haddii aan u tagnay annaga iyo gud guddigii jaaliyadda guddigii ganacsatada ankara madaxda ka ahaa isla aroortiiba waa ka daba tagnay waxaana lagu yidhi wax weyn laguma haysto waa lasoo daynayaa baa lagu yidhi kadib waa soo noqonnay qareenna iyo baanu la tashanay qareennadiina waxay u yidhaahdeen dadkan waa run wax mukhaalafaad xagga ganacsiga waa lagu haystaa laakiin sharci maaha in la xidho waa maxaa marka waxaa lagu haysto dhinaca sharciga ay sameeyeen dadkan
gadaal waxaanu ka ogaanay dadka meheradaha furtay iyo dadka u shaqaynaya ee la qabqabtayba waxay waddanka ku jeegoon fiisayaal dalxiis ah iqaamado dalxiis ah iyo iqaamado qaarkood arday ah sharciga dalkanina ma ogolaanayo dad dalxiis ku yimi oo iqaamad loogu bedelay fiisihii dalxiiska iyo dad wax ka baranayo waxbarasho ku jooga labaduna midna ma ganacsi ma furan karo midna midna kama shaqayn karo labada arrimoodba waa ka mamnuuc kadibna dee mudday bay isaga furnaayeen dad baa shan sano lix sano isaga furnaayeen laakiin qaanuunku wuu iska qornaa waa la dhaqan gelin jirin iminka markii afghanistan iyo isbedelku ka dhacay oo qaxootigu aada usoo batay waddamada hadda aanu inagu joogno aada ugu soo bateen waxaa muran badan beryahan dhan siyaasadda mucaaradka iyo dawladdu isku hayeen arrimaha qaxootiga oo horeba waddanka qaarkood in badan baa u joogay aduu loolankaa uun baa waxaan lasoo fogay sida ka muuqata uun waayahay marka ma taqaanaan tirada ganacsiyada la xiray iyo dadka la xirxiray intay dhan yihiin dadka soomaalida ee maanta lasoo daayay xadhigga toddoba sagaal qof weeye toddobana rag yihiin labana dumar yihiin qaarkood basaboorro aan soomaali ahayn bay ku ganacsanayeen sida basaboorro ingiriisa ama canada laakiin waa soomaali qaarkood shaqaalay ahaayeen qaarkoodna dadkii businesska lahaa bay ahaayeen dadka kale laakiin ajanabiga tiradooda ma naqaan qaar waliba meel bay ku xidhan yihiin oo waa meelo kala duduwan baa lagu xidhay wax ku saabsan digniin dadkan ma la siiya intaan lasoo xirxirin ee xarumahooda ganacsiga aan laga xirin guddiga guddoomiyaha guddiga ganacsiga ankara iyo ku-xigeenkiisu waa noo sheegeen in dadkan in badan digniino loo keenayay oo lagala hadlayay arrimaha hadda loo haysto oo inay bedelaan iqaamada ay ku joogaan dalka bedelaan oo u bedelaan iqaamada shaqada work permit waxa af ingiriisiga lagu yidhaahdo inay ka dhigaan oo u bedelaan markaasay xaq u leeyihiin ama inay shaqeeyaan ama inay ganacsi furtaan gadaal waxaanu ka ogaanay in soomaalidu shuruudaha lagu helo kaadhkaas ay xoogaa dhib ku tahay oo inay dad shaqaaleeyaan iyo inay waxyaala noocaas oo badan baa inshurancy galaan oo kharash badan kalifayaa dhici karta inay soomaalidu uga maagasay arrintaa annagu hore waa u wacyigelin jirnay waxaan odhan jirnay war shuruucda ku xidhan ganacsigiina iska wada hagaajiya waddankani waddamadii hore aynu uga ganacsan jirnay oo kale waa ka duwan yahay waa waddan qaanuun adag leh waa waddan axsaabtiisa iyo dawladdiisu aada u heer sarrayso oo horumarsan tahay waxyaala yareer baa la isku qabsan karaa sida wadamada kale yurubna dee dadku waxay u qaybsan yihiin qaar qaxootiga diidan iyo qaar qaxootiga soo dhaweynaya waa iska yurubiyan oo kale dalkani waa gartay marka hadda dadkaas imisaa loo qabtay inay dalka kaga baxaan maadaama aan ognahay in mararka qaarkood siyaasadda dalka turkiga ay tahay waxaan oo kale marka ay dhacaan in dadkaas ay dalalkooda dib ugu noqdaan
horta anagu safaarad ahaan waxaanu ku doodanay dadka in dalka aan laga saarin sababtoo dadkii hanti bay meesha ku leeyihiin bangiyaa u furan reeraa u degan guryaha qaarkood ku leeyihiin annagu horta doodayadu ilaa maalintii koowaad ilaa qareennadayadu waxaanu ku doodanay dadkan fursad ha la siiyo ay ku samaystaan waxa ka dhiman ayaanu ku doodanay qareennadayaduna waa nagu waafaqsanaayeen inaanu arrintaa gar u leenahay digniinihii hore iyo dawladduna waxay ku doodaysay dadka hore aan digniino u siinay sharcigaa lix kun iyo afar boqol iyo lambarkiisu intaa yahayna wuxuu sheegayaa qofkii lagu qabtay isagoo ganacsi gacanta kula jira ama shaqo gacanta kula jira in la masaafurin karo qareennadayadu waxay markaa noo soo jeediyeen okay waa la saamfurin karaa lakin lama xidhi karo marka xadhiggana waa ka xanaaqsaneen anagu runtii oo qofkan ganacsadae hantida leh ee meesha maal gashaday xadhigga anagu umaana arkayn inay tahay arrin uu xuquuqdooda lagu xadgudbaday baanu arkanay doodayad annaga iyo dawladda weliba dawladda qaybo badan oo kamid a waa nala safnaayeen waxay lahaayeen arrintan hala kala saaro oo bal dadkani maadaama ganacsato ay yihiin fursad ha la siiyo lakin dee qaanuunkaa mar walba soconaya ninka qaanuunka u hiilinayaa tiisu ku adkaanaysaa annagu qareenkii aanu shalay qabanay qareen labaad baanu qabanay shalay oo kii hore aan ahayn aanu khamiistii qabanay qareenkaasi wuxuu rabay inuu soo furo xeraaryaha guud ka soo furo dacwad dacwaddu markay furantana ilaa dacwaddu xidhanta dadkii lama masaafurin karo laakiin dadkii xere gudaha ku jiray de maadaama dad xidhan yihiin qareenkii kalea wuxuu ka saxe waxaa laga saxeexay warqad inay soddon maalmood kaga bixi karaan markay soo baxeen bay arrintan nagu wargeliyeen iminka un waxaanu ka doodanaa bal wixii bixitaanka kadib maxaa ka dhalan kara waddanka miyaa loo diidi karaa ma lasoo hafiiso kale mal arrimahaasa hadda noo yaala xalkeeda